Mashruuca sugnaanta cuntada iyo adkeysiga ee FCRB oo ay si wadajir ah u fulinayeen Wasaaradda Beeraha iyo Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee Dowladda Jubbaland ayaa si rasmi ah maanta looga daafuray degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. Kulanka daafurka howlaha mashruuca ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Dooble, iskaashatada beeraleyda, wakiilo ka socday bulshada qeybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay daafurka mashruuca warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay mashruuca.
wasaaradda beeraha iyo wasaaradda maxaan kuu sheegaa xanaanada xoolaha oo jointi oo wada jir ah waa soo dhaweynaynaa ka degmo ahaan marka koowaad waana waxyaabaha inta badan bulshadeenna iyo deegaankeenna ay u baahan yihiin waxaan ognahay bulshada soomaaliyeed inay tahay horaan sooyaalkeedii nololeed uu iska ahaan jiray bulsho xoolo dhaqata beeraley ah si looga baxo marka barnaamijyadan emergency-ga iska ah ee maanta bulshadeennii soomaaliyeed ay aadka ugu rafaadsan yihiin ee aa uun hay-adiina intay soo qaadato mashruuc yar oo emergency ah dhowr bilood markuu socdo haddana wax imbakti ama saamayn uusan bulshadii noloshoodii ku yeelanin in laga gudbo oo bulshada dib loogu celiyo inay iyagu wax soo saaraan wax soo saar la yimaadaan eh, si maaragtay cuntadii waddanka loo suurtogeliyo oo sustainable ay u noqoto Eh, mashaariicda noocan oo kale ah waa mashaariicda dalka iyo dadku ay u baahan yihiin dhammaan ganacsatada waan soo dhaweynaynaa si guud waana wax waxtar bulshada u leh Eh, waxaan markaa aan rabnaa inaan dhiiri gelinno mashaariicda noocan oo kale ah in bulshada la keeno si bulshadu ay ugu adkaysato waxyaabo badan oo maaragtay ay sababtay isbeddelka cimiladu ay noqoto ha noqoto maxaan kuu sheega cunto la-aanta iyo gaajadan iyo waxyaabahan hadda jira sugnaa kulanka ansixinta een, qorshaha maalgashiga ee degmada Dowley ee la maalgelinayo beeraleyda iyo xoololeyda Jubbaland ee gaar ahaan degmada Dowley ee mashruuca FSRB oo maalgelinayo ee, bangiga adduunka ayna fulinayaan wasaaradda beeraha i- iyo waraabka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiga daaqa een, furmay oo si nabadgelyaha noogu soo dhammaaday mashruuca een, ansixinta maalgashiga oo ay ka soo qayb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan Ee, qeyb walbaba ay si gaara ugu taxalluqday sida maamulka degmada een, beeraleyda iskaashatooyinka xoololeyda iyo iskaashatooyinkooda Ee, waxaa noo yimid mashruuc la yi- la yidhaahdo s r b yaa noo yimid Een, mashruucaasi wuxuuna weydiiyey rabitaanka naga iyo baahiyanada iyo waxyaabihii mataqaanaa ee- ee aanu kaalmo uga baahanahay yaa nala weydiiyey taasna een, dadkii iskaashatooyinka beeraleyda ahaa baahidoodii way gudbiyeen wuu ku mahadsan yahay Een, si wanaagsan baana yaa- yaa- yaana ugu farxay arrintan noo- nooga yimid mashruuca s r b aan bogaadiyey mashruucan FSRB oo ay wasaaradda xoolaha iyo beeraha ay maaragtay noo noogu yeedho noo kula siisay aad baan u soo dhoweynaynaa mashruucan Ee, mid waa wax maaragtay lagu farxo oo dadweynaha dantooda ah maanta waxaan isleeyahay waxa nolosha ay ku tiirsan tahay dalku Soomaaliya